dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ee dalkeena soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyey in weli aan la dhammaystirin dastuurka waddanka oo dib u eegis ay ku socoto waxayna tilmaameen in loo baahan yahay in lagu daro dhammaan xuquuqda asaasiga ah oo damaanad qaadaya xoriyadda caafimaadka iyo waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee cayaaraha maamulka hirshabeelle siciid saalax cabdiraxmaan ayaa sheegay in ay isku milmeen awoodaha masiiriga ah ee dowladda iyo kuwa xubnaha ka ah waxauna soo jeediyey in si degdeg ah loo dhammaystiro dastuurka lana turxaan bixiyo si bulshada ay u helaan xuquuqdooda wallaahi wadankan in la dhammaystiro dastuurkiisa waxay u muuqataa in sanado badan ay qaadatay soddonka sano ugu dambeysay dalkan laga soo bilaabo burburkii dowladdii dhexe waxaan u jeednaa waxay tahay in arrimaha dastuurka mar walba culeysyada ugu badan uu ka taagnaa dhamaystirkiisa waxaan rajeynaya insha allah sida ugu dhow in loo dhammaystiro annaga oo aanay shakhsiyan aan rajeynaya waxay tahay in maanta dhibaatooyinka ama constitutional crisiska ama caqabadaha ama culisyadaas dastuureed ee jiro maanta inuu xal badan u heli doono waxaan ujeednaa waxay tahay in inta badan hadda waqtil xaadirkan ay isku milan yihiin ama ay isku dhex khasan yihiin awoodihii heer federaal heer maamul goboleed cidda iskale arrimaha salaam difaaca arrimaha maxaan ku dhahaa foreign policyga arrimo badan waxaa jiro aan ilaa hadda uusan dastuurka cadday inta badan dadka markaaad aad la hadasho ama inta badan markaad dadka aadaad ka dood ama kala doodo arrimaha dastuurka waxa ay kuu sheegayaan waxay tahay in laftigiisu qodobba qodobka kale uu kasoo horjeedo mid walba midka kale uu burinaya marka waxaa rajeynaya waxay tahay marka ugu horeysa horta in la turxaan bixiyo intaanan la dhammaystirin waxaan jeclahay in wax badan laga qabto anagoo aaminsan in haddii la dhammaystiro aan ka rajeynan waxyaaba badan oo ugu wen yihiin inuu kala cadeeyo awoodaha in maxaan ku dhaha mar walba uu macnaha si guud muhiimad u saaro cadaaladsiinta dalka ama dadka iyo iyo dalka intaba waxaan aaminsana waxay tahay ama shaksiyan waxaan aaminsana waxay tahay dad badanaa cadaalad daro dabanayaan waxaa jira dad badanaa culeysyo badan tabanayaan marka waxaan jeclaan lahaa waxay tahay in dadka culeysyadaas haysto in mar walba uu siin doono ahmiyad iyo maxaan ku dhahaa inay dareemaan inay yihiin muwaadin dastuurka dalka ama dadka soomaaliyeedna uu mar walba muhiimad siiye ama muhiimad gaarsiiye dhammaan ummadda soomaaliyeed uguna adeegi doono si cadaalada waafaqsan inta badan magaalooyinka gobolada dalka soomaaliya ayaa lagu qabtay kulamo bulshada looga wacyigelinayo muhiimadda uu leeyahay dastuurka waxaana sidoo kale kulamadaasi looga hadlay qodobada u baahan in wax kabedel lagu sameeyo